dibadbax ballaaran ayaa saaka ka dhacay magaalada laascanood ee xarunta gobolkaasi sool dibadbaxaas oo ay dhigeen qaar ka mid ah ardada dugsiyada sare ee wax ka baratahay gobolka sool haddaba mid ka mida goob joogayaasha ku sugnaa isagu goobtii uu ka dhacay dibadbaxaas ayaa teleefonka laascanood kula xiriiray shabakada wararka cigar dhoodkam ayaa weydiisay sida saakaad laascanood dibadbaxaas uga dhacay
walaale horta mudaharaadku waa jiraa marka mudaharaadku wuxuu ahaa laba siyaalood marka ardaydii iskuullada ayaa iskuulladii laga xidhay shan iyo toban cashuuq oo la yidhi kaadar baa la bixinaya iyo doorashooyinkii somaliland ma garat
marka marka
marka waa ardaydu ma- gartay.
marka ardaydu maxay ka mudahareedeen adigu goob joogaad ka mid ah, marka ardaydu maxay ka mudahareen saaka
ad- ardaydu waxay ka mudaharaadday iskuulladii oo lacagtoodii laga qaatay bishan oo soconaysa ee sideedda oo ay markii dambe ku dacwoodeen lacagtiina waana laga qaaday iskuulladiina waana laga xidhay oo siminaarkii adigu tababarkii doorashooyinka ay ka socdaan ma garat
marka dibadbax ballaaran bay dhigeen dibadbaxda yaa kala soo qayb galay adigu goob joog baad ka helay halkaasi yaa yimi oo kasoo qayb galoo kale
waxaa ka soo qayb gashay ardayda un bay ahaayeen wax cid meel lagaga soo horjeedayna ma jirin askartaasoo ka cadhootay bay ahayd meesha n- n- n- sida ay dee macnaha iskuulkoodii loo xidhay keliya ardaydaas oo ka curtay waan gartay En maxaa kaloo laga hadlay mudaharaadkaasi arrimo kale qodob kale sheegtay qodob kale muxuu ku saabsanaa
waa qodobo kale oo ay ku saabsanayeen anu garanaayo cid kaleo mucaarad iyo cid kaleo maxaafidna kama hadlin ardaydaasi markii dambena booliskiin baa u yimi oo kala baahiyo ciyaalkii
En boolisku waxaa nagu maqaalaa sida warku sheegay inay rasaas kor rideen ardadan ay qaarkood baacsadeen boolisku maxaa keenay inay ardada iyagu dareenkooda ka mudaharaadaya ee iskuulada la xidhay ka mudaharaadaya maxaa keenay inay baacsadaan oo ay xabado kor u ridaan
askartu amniga ilaalisaa waxa rasaasoo la ridayna ma jiraan askartu mar dambay timi marka een, de ciyaalkii oo laamiyada xidhaya reer laascanoodna waxay eh, xuquuq bay isaga leeyihiin haddii wax yaraba dhacaan inay laamiyada xidhaan mudaharaad caadi oo soconaya ma ahayne dee dhagaxan bay waddooyinka ku gooyeen dabeetana askartii baa kala baacisay waa dhibaata iyo wax khasaarana ma jiraan intee leeg bay isu socodka gaadiidka en, adigu wadayaasha baabuurtaad ka mid tahay intee leeg buu xunaa en, isu socodka gaadiidka ama waddooyinku dhadhaaqa ganacsigu
waxba ma xidhnayn waxba ma xidhnayn ciyaalka markiiba way iska kala yaaceen ciyaal dugsiyad bay ahaayeen waxay ka hadlayeen markii la arkayna way dawas noqdeen oo waa la xidhay iyo wax la lalaayay midna ma jiro ma garat dad badan baa haateen ku dhegaysanayo ciyaag ciyaag dotcom website kaa dhegaysanaya En, dugsiyadeedii wax ku baran jireen iminka ma siminaaraha ka soconaya oo macalimiin baa ku jirta miya mase ardada qaarkood baa bal arrintaa dhegaystayaasha u sharax
Een, waxa weeyaan een, dee wax jira ma jiraan een, waxa weeyaan dee su- een, shan iyo tobankii cashee la fasaxay un baa dee la yidhi siminaaraa lagu qabanayaa iskuulladiina waa xidhan yihiin saasaana dee maamulka iyo dadka doorashooyinka wadayaha oo dhan ay ku wada eh, ay isku ogaadeen marka macalimiinta waalidiinta lama tashana dee waa la iska xidhay iskuulladii kabacdina wax dhibaato kalama jiraan askartii un- eh, ardaydii un baa mudaharaaday marka iskuuladooda yaa wax ku dhiganaya ma macalimiin en, deg- eh, gobolada kale laga keena baa siminaar loogu dhigayaa ma macalimiinta baa ka qaybgalaysa dadka siminaarada loo dhigaya horta waa ayo
waxa weeyaan dee gobolada een, een, een, deg- eem, eh, somaliland oo dhan bay ka yimaadeen cid walba oo dee danaynaya doorashooyinka weeyaan marka tababar hay-adahaas eh, tababar siinay miyaayo iskuuladii saasay ardada ugu xanaaqsan yihiin miyaa ha intaas bay ka xanaaqsan yihiin wax barabalayn oo kaloo jiraa ma jiro ardada iyo macalimiintu ma wada hadleen ama guddiyada iyo dadka macalimiinta iyagoo wax xidhiidha ma dhex maray oo arrintan ku saabsanay mudaharaadka ardadii ay keentay saaka ka dhacay laascanood ah waxay haystaa waa macalimiinta iyo ardaydii keliya ee cid kaloo haystaa ma jirto macalimiinta bay leeyihiin Een, bisha lixaadna waxaa nooga rabaa meeshan een, een, een, een, een, een, imtixaan Een, bishanna waa la xidhay marka intaasun bay ka mudaharaadayaan wax zaa'idoo jiraa ma jiraan ardada laftooda saaka waxay ku camanayeen sida wararku sheegayaan in laga xiray in imtixaankii uu soo dhowyaana dhahde oo ay imtixaankoodii ay waayeen kadibna la yidhi doorashooyin baa imanaya dalka ka dhacaya en, gobolada somaliland hadda gacanta ku hayso En, arrimahaas miyayna jirin ay saaka ku dhawaaqan yihiin- ay- ay leeyihiin imtixaankii aan la fasaxo
ma ogin anigu taa ma ogi taa ma ogi taa anu ma ogin nin shacaboo magaalada iska dhex joogaanay ma ogi taa En, ugu dambayntii en, imika waa see xaaladda guud laascanood
waa maasha allah wax dhibaataa ma jiraan wax barbalaynana ma jiraan cid haasi iyo cid keensa iyo cid een, mudaaraad haddeer wadaana ma jirto waa ardayda yaryar un adigu waa waxaan afartan caruura gaarin ba ahay kaas wuxuu ahaa mid ka mid ah shacabkii isagu maanta ka qayb galay dibadbax ballaaran oo ka dhacay magaalada laascanood ay isu dhigayeen arday ka dhigata dugsiyada sare ee magaalada laascanood waxbarashada aad baad umahadsan tahay